ama ishalmaasiiye marka kama ay mid noqonin yurubna waa joogaano kuwan romanka l iska wareega oo waxba aan haysan waa kuwaasoo kale marka dadka in loo sheego la wacigeliyo oo la yiraahdo biduun baa kusoo baxaysaa haddaadan jinsiyadaada qaadan maxaa yeelay markaas wuxuu ka dambeeya dadka dalka leh oo jinsiyada qaatay ayaa dowladooda dhisanhaya way ka baxaysaa dowladdu kale iibsi iyo haddii la idmaayo meel dhexo oo lasku turtuuro way ka baxaysaa waxay u gudbaysaa sharci bay u gudbaysaa iyo dadka waddan kale bay u gudbaysaa marka intaa ay dhammaato daarabaskaas ay dhiig lagu soo aruushay ayaa si software lagu rangaraynayaa waxaa la oranaya lix iyo lixdanka maxaan ku rahdaa wakiil lixdan lixdan iyo lixdanka gole siyaasadeed ee puntland dadka kan u qeybi oo sidii ay deegaan ahaan geographical ahaan isku xigaan qof walba meesha uu ka qoran yahay isku raacsii systemka waxaa sameynaya garanaya waa wax sahla intaa marka la helo waxaa la haystaa lixdan iyo lix goobood lixdan iyo lix constituenties lixdan iyo lix golo siyaasadeed oo mid kasta ay kasoo bixi karto xubin golaha wakiilada ka mid a maalintaas ayaad waxaad haysataa dowlad uu shacabku leeyahay oo shacabka uu dirsan karo ee madaxweynihiisa iyo xubintiisa baarlamanka labadaba golo siyaasadeed kastana uu local ahaan hoos ahaan minashiibiyadiisa iyo maamulkiisa hoose uu wax ku dooran karo tii guudna la wada dooran karo saas qof maxaan ku rahdaa gruuba u dirsan karo hal qof dirsan karo maalintaas ayaa shacabka baarlamaankooda iyo madaxweynahooda xukumaan inta ka horeysa wax dowlada oo sal ballaaran oo nidaam ku socda oo sharci iyo maciis ku socda runtii suurtagal ma noqon karto maxaa yeelay qaabka hadda u shaqeyno waxa weye qofkii wax loo doorto waxa uun loo dhiibaa siday la noqoto unbuu yeelaa markaas waxaa noqonaysaa in baarlamanka sida adduunka kale ka jirto oo maraykan ka jirto oo canada ka jirto oo meelaha xagga nidaamka ka horumarsan ka jirta xubinta baarlamanka oo lasoo doorto laba sana lagu soo doortaa waayo qofka kan waa qof la dirsaday oo meesha loo dirsaday inuu ka wargeeyo xaafadiisa baahideeda inuu dowladda warka keeno waa qof la dirsaday sidii qofkii geedka loo dirsan jiray marka bulshadu ay meel degan tahay maadaama aan qof waliba geedkii lagu shiraya aadi karin baa qofka ugu roon la dirsadaa oo layidhah ordo shirka nooga soo qeybgal xubinta baarlamanku waa noocaas oo kale marka qofki inuu kugu soo taagnaado oo shan sano afar sano iska fadhiya meesha waxtarna uusan ahayn waxaa looga maarmaa laba sana laga dhigaa laba kastoo sana waa la diraa qofka haduu wanaagsan yahay haddii kale waa la iska bedelaa intaas marka la helo oo meeshii laga codeyn lahaa iyo ciddii codeyn lahayd wixii kala muuqdaan ayaa xisbi iyo guddi doorasho ay meesha soo geli karaan oo xisbiga waxaa keenaysa hadda dadkii haddii lixdan iyo lix goobood laga dhigay shacabkiina ay wax dooranayaan haddii qof lixdan iyo lixdankaas mandaqadoodba laga garanayo oo madaxweyne ku helaya waa yari lidaalika waxaa imaanaysa in koox iskaashato oo ay tiraahdo war hebel adigu xagga aad hiblaayo xagga aad hiblaayo meeshaas aad oo lixdan iyo lixdankii qaybood ee dad loo wada dirsado iyadoo isku koox la yahay kooxdaasna qofka uu hogaaminaya la yiraahdo hadhow madaxnimada adaan kaaga dambeyneyna baahida noocaas ah oo laga baqahayo aysan suuragal ahayn inuu hal qof meel kasta kasoo baxo ayaa xisbiyada keenta de qofkii isku filan oo meel kasoo bixi karaan waa fiican yahay inuu iska baxo independent oo wax jira oo looma diili karo marka sidaas ayaa arrintu ay tahay sababta aan arrintan uga hadlayana waxay tahay awalan inaan ka digo xusbi iyo guddi doorasho oo saacadan la abuuro inay khalkhal puntland u keenayso thaaniyan inaan ku booriyo maamulka in uu bilaabo one man one vote tillaabooyinkoodii oo ka bilowda golaha isimada oo la dhiso shacabka la diiwaan geliyo database la geliyo id loo sameeyo hadhowna la kala goobagoobeeyo oo sidii codkooda ay u dhiiban lahaayeen loo kala goobagoobeeyo markaas kabacd xisbiyada lagu dhiso oo lagu abuuro marka hadda hal sano iyo bar waybadna dhaaftay laakiin in laga daba tago arintaas ayaan runtii arkaya waxaa laisweydiinaya lacag looma hayo iyo arrimaha noocaas arrimahani lacag way helayaan waayo waxaan wax ka liita oo meel u socdaan la aqoon ayaa dowladaha european unionka iyo lacag ku bixiyaan laakiin wax saa u qeexan oo muuqda oo ay garanayaan marka loo geeyo waxaba iyagaa bixinahayo intaas waxaa dheer hay-adda isimada in la shaqogeliyo oo wadanka abaarta ay ku leeyihiin laga qaybgeliyo oo maxaan ku rahdaa ay wax kusoo kordhiyaan wadanka hagaagiisa wax iyaga u sahlan laakiin aan dadka siyaasiyiinta u sahlanayn weeye diiwaangelintan marka wadanka waa la wada leeyahay in shaqada isimada shaqada loo sahlo loona diro lagana sugo waxana lagu saxo ayaa wanaagsan intaa ayaan leeyahay ilaahay towfiiqa hana waafajiyo dalka iyagoo hadduu system helo annagu bad iyo biriba ka dheregsannahay waxaan u baahannahay waa nidaam iyo kala dambeyn waxaan u baahannahay waa inaysan nagu soo noqonin qofka xilka loo dhiibayo oo meel cadlaa inta loo dhiiba layihahdo la dhaqaaq oo suu rabo ka yeelo qof markaas ka yeelo hadduu rabana system dhiso hadduu rabana iska joogo inaan taa ka gudubno anugu anigoo aan haatan qofna aan si gaara u dhaleecaynaynin qofna si gaara u taageeraynin qofna aan si gaara u tiraafsanayn ayaa waxaan ka hadlaya waxa wadanka yaga iyo shacabka yaga iyo ummadda yaga ay maslaxadoodu tahay iyo inaan higsano adduunka naga horumaray si aan dhulka nalo kaga qaadan markaan waxba ka qaban weyno waa mahadsantihiin aada iyo aada baan uga mahad celinaya dhageysiga intii aanu ismaqallo aada iyo aad ayaan u codsanayaa inaanu ka wada shaqeyno maslaxadda wadanka yaga ee aanaan cidna ka sugin intaas waxaan ku darayaa maalmaha soo socdana waxaan ka hadli doonaa haddii rabbi idmo qodobo khuseeya qaaray khuseeyaan dhulalka qaaray khuseeyaan arrimo kale marka waa sidaas wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu